Muhiimadda ka hortagga cudurrada ku dhaca xoolaha waa arrin muhiim ah oo si toos ah u saameysa caafimaadka xoolaha. Haddaba, Dr. Khader Xuseen Cali ayaa sharaxaya xanuunada ku dhaca xoolaha.
khaasatan qaybta dameeraha maadaama xoolaha la rarto si guud sidaa ognahay islaamku meel fiican wuxuu dhigay waxyaabaha noolaha dadku cidda ilaalisa waxyaabaha noolahana waxaa kamid ah islaamka si darteed xuquuqaad badanna waxaa jira xooluhu ay leeyihiin dadka iskale ay ku leeyihiin looguna talagalay xuquuqaas in la ilaaliyo looguna talagalay inay ka faa'iidaystaan khaasatan xoolaha la rarto marka si guud waxa la yidhaahdo animal welfare ama xuquuqda xayawaanaadka waxa waaye in la ilaaliyo neefkan xuquuqdiisii oo kugu lahay aana ka heshid manaafacaadka loogu talagalay inaad kana- ka manaafacadid adigoo aan dhibna u geysan kuna manaafacadayo marka si guud xuquuqda xoolaha haddaad maqashid waa in iyagana dhibka laga ilaaliyaa dhibka laba qaab in looga ilaaliyo physically jir ahaan dhibka in laga ilaaliyaa sidoo kale mentally waxyaabaha maskaxdooda iyo psychologigooda ama caafimaadka gudaha jirkooda saameynta kule in laga ilaaliyo oo aan sheegi doono waxaa jira guideline loogu talagalay oo five freedom of animal welfare la yidhaahdo oo kan koowaad waxaa waaye in neefkaano ama xuquuqda koowaad u helo oo ah in cunto helo wuxuu cabana helo oo ah waa labada ugu muhiimsan weliba qaybta cunnada gadaal waxaa ka taaban doonaa cunnada la siinaayo waa inay ahaataa cunno energy badanna oo ka helaayo brotiin badanna oo ka helaayo maadaama neefkan rarid iyo iyo xamaali ahaan loo isticmaalayo waxaa labaad oo oo xuquuqda labaad le waxaa waaye free from discomfort in uu joogo deegaan uu nafsi ku dareemayo